meherkii dooda ka dhaliyey wajeer waxaa magaalada wajeer ka dhacay maalinkii shalay ahayd meher lagu kala kacay saacado lagu kala maqnaaday kadib markii gabar la mehri rabay waa baheed xukmiyey meherkeeda inta uu noqonayo kaasoo la sheegay in uu aabbahaasi sheegay lacag dhan boqol garaam oo dahab ah ama hal milyan oo lacagta dalkani kenya waxaa goobtii isaga kacay ehelkii wiil ka dhalay oo arkay inay tahay israaf aad u badan tabarta wiilkana ay tahay mid halkaasi aanan gaarsiisnayn sheeqii mihrinayay gabadha ayaa halkaasi isaga kacay isagoo sheegay dhaqankani inuu yahay dhaqan wajeer ku cusub uusanna u jidayn doonin bulshada waxa uuna halkaasi kaga hadlay muhiimadda ay leedahay in gabadhu loo fududeeyo meherka ama guurka kadib saacado badan oo la is-horfadhiyey gabadha qoyskooda iyo wiilka qoyskiisa ayaa waxaa ugu dambayn wiilka uu oggolaaday meherka uu gabadha aabbaheed sheegay balse culummo badan oo loogu yeeray inay gabadhaasi meheriyaan ayaa diiday ugu dambayntiina waxaa halkaasi la keenay qaadiga magaalada wajeer kaasoo qalinka ku dugay meherka uu gabadha aabbaheed sheegay walow wiilka isaga oosan ku faraxsanaynna hay-ada oo keli ay ka soo baxday haddaba arrinkaasi waxaa ugu horrayn ka hadlay sheeqii ka kacay in meherka gabadha aabbaheed uu sheegay ee boqolka garaam oo dahabka ah ama ku dhowaad halka milyan uu isaga tagay isagoo sheegay inuusan shacabka wajeer dhaqankii ay ku taagnaayeen uusan ka miran habaabinaynin xaqna ay u leedahay gabadhu in iyadu ay sheegato meherkeeda sheekh magacaaga iyo waxaad nooga warbixisa waxaa noogu maqaala shalay meher aad mehri rabtay gabar inaad ka kacday maxay ahayd sababta aad oga kacday بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المصطفى ما بعد مقعي قصيد وريا وشيء وحالي هذا عبد الرحمن حسين شيخ إبراهيم آه، سببته وحي جبدة وحنودي وحي هيد وحالي جبدة مهر كذا وبقول جرام ومحنجر هذا بقول جرام ومارتي ذهبة marka lagu qiimeeyo shilinka kenyana ilaa sideed boqol ama laba hal milyan ah lacag hal milyan baa la sheegay inay tahay saa daraaddeed ayaa waxaan u diiday saa daraaddeed waxaan u diiday arrintan arrin reewajeer ay taqaana maaha arrin bulshadeena ay taqaana maaha arrin culummada maxaan ku yidhaahdaa reewajeer ay isku fahansiin maaha haddii maharka saa la yeela oo qiimahaas loo qaada arrintan waxay noqonaysaa zinidii kor u kacday nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa waxaa lahay acdamu nisaa barakatan aysarahunna ma'una islaamaha la guursanaya mid ugu barako badan ugu fiican waa midda uu kharashka yar saa daraaddeed xadiidkaad mafhuum mukhalafadna ka qaadan waxay noqonaysaa islaan kasta islaanta kasii kharashka badan inay barakadeeda yar tahay islaan kasta islaanta ee kharashka yar inay maarata barakadeeda ay maxaanku yidhahdaa ay badan tahay oo midda kharashka yar ay barako badan tahay midda kharashka badanna xadiidkaad markaan fiirina ay barako weyn ay heli karin saa daraaddeed ayaan anigu u diiday inaan nikaaxa ma ma doonaayo oo ma raba reewajeer waxay aqaanin iyo dhaqan ay aqaanin inay albaabkoodaan furo ayadoo mar kale haddii aan fiirina gabadha maharka badan waa sheegan kartaa oo shareecadu ma diidaysa oo qur-aanka ayaa sheega taas laakiin maxay tahay anoo bulshadaas ilaalanayna ayaan ani arrintaas ayaan u diiday saa daraad markaa taasaan arrinta u diiday wabilahi qaar ka mid ah bulshada wajeer maxay ka dhaheen arrinka arooskii shalay khilaafka uu ka dhashay kadib markii gabar aabbaheed uu sheegay in meherkeedu uu isaga gooyey aabeed markaas maharka ku qaaliyey ninka markaan ninkan asaga maharka ma aabeed aan bixina mise ninka guursadaa bixina nin naag hal milyan lagu meherina inta lagu arka ma waxaan ilmaha dadkaan ay dhalayan waxaan ilma ay dhalay naagaha wax hal milyan lagu meherina malaha waa edab la'aan wiilashaana edab daran naagaha madda hal milyan markay ku dhacdo iskigama tagtoo boqol aa wadanka ku duuro oo wada akhristo wada garaajoodte maas guursata maxaa korka kaa saar naag baa kule hal milyan aan rabaa maxay berri cunaysaa bas waxay rabtaa markii laba maalin la qabo in la furo mooyaan halka milyan ay ku taariin ay didi waxay maaragtay in dad oo nasiib u yeeshay gabadhooda in la soo doono oo la waraysta oo laga laga laga dhista maaragtay ay fursad u heleen laakiin ay ku dhaafinayeen ayaga cariiri ay sababta waalidka keena sababta haddana arrintii ay ku hallaabayso ay culays ku keeneen marka sidaas waxaa ka mid waxaas maharka qaaliga laga dhigay ayaa ka mid ah oon maaragtay sharcigana aanba ku bannaanayn sida iyada ayadoo guurka marka horeba guurka dhamaalaba qaalinimadiisa ay khalad ay tahay haddana maharkii in qiyaas aan la kari karin laga sii dhiga waa wax maaragtay xadgudub ay noqonaysaa intaas ninkii wadaadka sheekha sameeyey aad iyo aad baan maaragtay gacan ugu siinaynaa waa ku mahadsan yihiin culummadana waxaan ugu baaqayaa in ay ku daydaan culummada nidaamkaas saaki samaysay oo arrintaas ka dhiidhisay in ay oo maharkaas qaaliga ah ummadda inay horseedin ka shaqareen kuwaas ayaan gacan siinaynaa waana ku mahadsan yihiin sheekhda ayaga eh culummada ka dambaysana inay kuwa kalena inay sida ay u fiirsadaan ayaan u baahanaa insha allah in maaragtay la fududeeyo guurka waana arrintaas ayada maaragtay waana aad iyo aad ba maaragtay aan allabari iyo maaragtay gabadha markii ay kuu soo korto hadda ragga iyo gabdhaha maanta waxaa ku badan een, markaad fiirisa gabdhaha inay badiyin aad u malaysaa marka sida awadeed gabdhihii inaan la sii fasahaadin guurkooda guur la-aantooda aan culays nagu haysa inaan guurka loo fa- aan lagu sii lagu adkaynin ayaan maaragtay usoo jeedinayaa waalidiinta iyo waanba dhiibe markaan dhiibayna si raqiisaan ku dhiibi waanba fududey oo nin awoowan ah sidiisa awgeed saas u kalooto in loo fududeyn rabaa oo gabdhaha meel xun jid xun ay qaadin oo jidka lagu mahari oo q- qowlad taas waaba foolxumo weyn magaca xalayn waaba magac xalayn hal milyan iyo bar gabar lagu mahariyey taas waaba adduun weynahayba la- la yaab waaba oo adduun weynaha oo mid lala yaab eh oo lagu kala kacay waaye gabdhaha waxaan dhihi lahay waalidka dhale guurkaa u fududeeya guurkaa u fududeeya intay meel xun ay geli lahayeen saasaan kusoo koobahay markii asalaamu calaykum ayaa shacabka wajeer waxa ay shalay ilaa iyo maanta oga kala hadlayeen siyaabo kala duwan taasoo ay sheegeen inay tahay dhaqanka cusuban wajeer